بsm الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رb العاalمين وsلى اllه وsلم عlى نبيina mحمد وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qال الإmam الbخاaري رaximه الlه taعaalى bab الwisاal xiriirintii xukunkeedii cadayntiisii wuu u baab yahay wisaalkuna waxaa weeyaan huwa الtarku fي layaali الصiyaami lima yufطru bالnahaari bاlqasdi habeenkii in laga tago wax maalintii afurinayo ayb waxa maalintii lagu afuro cuntadii cabiddii iyo in laga tago habeenkii oo qasad weliba looga tago qasad marka la leeyahay waxaa ku baxaayo qofkii aan qasad uga tegin man amsaka man amsaka itifaaqan ninkii cuntaba waayeba maalan waxuu cunay wuxuu cabawaan waaye markaasuu maalintii dambe ku qabtay waasil ma aha qofkaas wiiis wisaal ma aha kaas qasad ma keenin laakiin qofka isagoo u qasdaayo inuu habeenkiina soomanaado sida uu maalintii u sooman yahay oo kale taasaa wisaal la dhaha oo dhowr maalmood marka laysku xiriiriyo huwa tarku fii layaali الصiyaami limaa yufdiru biالnahaari biاlqasdi waxaa baxaya buu yidhi marka man amsaka itifaaqan wayadkhulu man amsaka jamiica leyli ow bacdahu habeenka qaar ka mida ama kulligiis qofkii ka tago una waa soo gelaya xukunka arrintaa ma jesminin musanifka imaamu اlbukhaari lishuhrati اlikhtilaafi fiihi khilaafka ku jiro mashhuurnimadiisa darteed ayuunan u jesminin oo waxa uu yidhi baab lwisaal waman qaala iyo qofkii yidhi laysa fi leyli habeenka dhexdiisa siyaamun wax soona maba ahaanin liqowlihi caza wajalla ilaahay qowlkiisa uma atimu asiyaama ila alleyli uma atimuu dhammaystira asiyaama soonka ila alleyli ilaa habeenkii dhammaystira marka mar haddii habeen la galo waqti soon maba jiraba waa dhammaaday qofkii yidhi ayb wax wisaal la yidhaha marka maba jiraan wanaha الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalama nebigu wuxuu reebay canhu can ilwisaali xiriirinta ayuu reebay nebiga raxmata lahum naxariis iyaga uu u naxariisanayo darteed wa ibqaa'an iyo uturid calayhim iyaga korkooda oo u turaayo wamaa yukrahu iyo waxa la nacayo min atacamuqi ku xeel dheeraasho ah tacamuq غلوي قال xدثنا مسدد وهو بن مسرهد قال xدثني يحيى عن شعبة قال xدثني قتاaدة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تواaصلوu ha xiriirinina oo soonkii ha isku xiriirinina qاalوا waxay yidhaahdeen إنaka تwaaصل adiga waad isku xiriirinaysaa qaala waxa uu yidhi lastu aniga ma ahi ka axadin mid oo kaleo minkum idinka idinka mida qof idinka idinka mida oo kale ma ahi innii aniga udcamu waa la iquudinayaa wa usqaa waa la iwaraabinayaa ow amase innii aniga abiitu waan baryayaa udcamu xaal la iquudinayo wa usqaa xaal la iwaraabinayo rasuulka marka wisaalka isaga inuu sameeyo oo isku xijiyo ayuu lahaa laakiin waa ka reebay ummadda ayb sababka uga reebayna tafaquh ahaan imaamu اlbukhaari waxa uu yidhi ibqaa'an lahum waraxmatan lahum xadiid macnahaas sheegayaana ku soo arooray iyaga ayuu u turaayay nebiga sal l slam qaala xadaثana cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa tinniisiyu qaala akhbaranaa maliku can naaficin can cabdillaahi bni cumar radia allaahu canhuma qaal nahaa rasuulu اllaahi salى اllahu alayh ali wasalama rasuulku wuxuu reebay can ilwisaali xiriirinta qaaluu waxay yidhaahdeen innaka tuwaasilu adiga waad xidhiirinaysaa qaala waxa uu yidhi innii anigu lastu midlakum idinkoo kale ma ahi innii aniga udcamu waa la iquudinayaa wa usqaa waa la iwaraabinayaa quudintan iyo waraabintan waxa ay tahay sharaxa ayuu ku sheegi doonaa qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa tinniisiyu qaala xadaanaa leyt وهو بن سعد الفهمي إمام أهل مصر قال xدثني بن الhاad يزيد بن الhاad عن عبدالله بن خباaب عن أبي سعيiد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه لي وسلم yaquulu nebigu dhahayuu maqlay laa tuwaasiluu ha isku xiriirinina faayukum kiinnii idaa araada haddii midkiinnii oo idaa araada haddii uu doono an yuwaasila inuu isku xiriiriyo falyuwaasil ha xiriiriyo xata asaxar yacnii ila asaxar ilaa waqtiga suxuurta ha iska wada soonka qofkii xiriirinayo laakiin xilliga suxuurta marka la gaaro suxuur ha cuno halkanna marka waxaa laga qaadanaya wisaalka ilaa iyo suxuurta in la ogolyahay waa la ogolyahay waay sunno waayo ma aha sunnada in afurka la dedejiyo horaan usoo marnay ayay ahayd ayb markaa waxa uu yidhi xata saxar qaaluu fainaka tuwaasilu yaa rasuul allah adiga waad xiriirinaysaa qaala waxa uu yidhi innii lastu ka hay-atikum idinkoo kale ma ahi aniga innii abiitu waan baryayaa lii mucimun innii anigu abiitu waan baryayaa lii iyadoo uu ii sugnaaday mucimun mid iquudiyo yudcimunii kaasoo iquudinayo wasaaqin mid i waraabiyo kaasoo yasqiinii i waraabinayo ayaan leeyahay anigu idinka idin lama mid ahay qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shaybata wamuxamadu qaala akhbaranaa cabdatu can hishaam bni curwata can abiihi can caaishaةa radia allahu canha qaalat nahaa rasuulu llaahi salى اllahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu reebay nahaa rasuulu llaahi salى اllahu alayh ali wasalam can ilwisaali ayuu reebay in soonkii laysku xiriiriyo raxmatan lahum naxariis iyaga oo u naxariisanaya darteed faqaaluu waxay yidhaahdeen innaka tuwaasilu adiga waad xidhiirinaysaa qaala waxa uu yidhi innii anigu lastu ka hay-atikum hay-adiinoo kale ma ahi sidiinoo kale innii aniga yudcimunii rabbii rabbigay ayaa iquudinaya wayasqiinii isaga ayaa i waraabinaya qaala abuu cabdillaahi imaamu lbukhaari waxa uu yidhi lam yadkur cuhmaanu raxmatan lahum laba raawi buu ka kala maqlay cuhmaan bnu abi shayba iyo muxamed cuhmaan ma sheegin raxmatan lahum muxamed riwaayadiisa unbay ku jirtaa xadiidkan dambena marka wuxuu sheegaa sababka wisaalka loo reebay ayuu ku fasirayaa oo ah sabab ah naxariis iyo turid darteed meeshan marka wuxuu yidhi ibnu xajar wastudilla bimajmuuci haadihi alaxaadiid axaadiidtan wadartooda ama isugeyntooda waxaa loo deliishaday calaa ana alwisaala min khasaa'isihi sala allahu calayhi wasalam soonka oo laysku xidhiiriyo in nebiga khasaa'istiisa ay ka mid tahay ayb wa calaa anna gayrahu mamnuucun minhu gayrkiisna in laga reebayo mamnuuc uu ka yahay ilaa maa waqaca fi tarkhiisi min alidni ila saxar ilaa xadiidka sheegay ilaa waqtiga suxuurta in la ogolyahay maaha uma اkhtulifa fi lmanci اlmadkuur iska reebidaan layska reebayna waa laysku khilaafay waxa ay tahay faqiila waxaa la yidhi calaa sabiili اtaxriim waa xaaraam wa qiila calaa sabiili اlkaraahati waa karaahana waa la yidhi wa qiila yaxrumu calaa man shaqa calayhi ama yuxramu calaa man shaqa calayhi qofkii uu dhibaayo waa ka xaaraamo waa laga xarimaya wa yubaaxu liman lam yashuqa calayhi qofkuusan dhibayninna waa loo bannaynaya waqad ikhtalafa asalafu fii dalika salafku arrinkaa way isku khilaafeen fanuqila atafsiilu can cabdillaahi bni zubayr cabdullaahi bni zubayr baa tafsiilka laga wariyey warawa bnu abi shaybata biisnaadin saxiixin canhu annahu kaana yuwaasilu hamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood inuu isku xijin jiray ayaa cabdullaahi bni zubayr laga sheegay wadahaba ilayhi min asaxaabati aydan tafsiilkaa waxaa ku tegey saxaabada iyada uu ka mid yahay ukhtu abi saciid wa min ataabiciina cabdiraxmaan ibnu abi nucm wa caamir bnu cabdillaahi bni zubayr waibraahimu bnu zayd ataymi waabujawsa kamaa naqalahu abuu nucaym fii tarjamatihi fi lxilya wagayruhum iyo keyrkood rawaahu qabariyu wagayruhu wamin xujatihi maa sayatii fi lbaabi aladii bacdahu qoladaa marka iyagu tafsiilka kala gelisay baabka dambe ayay ujeysanayaan oo ah annahu sala allahu calayh waali wasalama waasala biasxaabihi baabka dambe wuxuu sheegi doonaa nebiga inuu asxaabta maalin uu la xiriiriyey dhowr maalmood uu la xiriiriyey bacda nahyi markuu ka reebay kadib ayuu wisaal la sameeyey asxaabta falow kaana nahyu litaxriimi nahyigu hadduu taxriim ahaan lahaa lama aqarahum calaa ficlihi nebigu marka ma uunan ku dul sugeen in la sameeyo wisaal qolada marka iyagu kanay qabsadeen qofkii aan ounan dhibaynin inuu u bannaan yahay waxaa laga qaadanaya inaan xadiidka soo socdo kaasoo sheegaya nebiga maalin maalmaha ka mida asxaabta intuu ka reebay ayay ka hari waayeen markaasuu dhowr maalmood isugu xijiyey ayb faculima annahu araada binahyi meeshaa marka waxaa laga ogaaday iska reebiddaas uu nebigu ka reebay wisaalka inuu kala jeedo alraxmata lahum naxariis uu u naxariisanayo watakfiifa canhum iyo inuu ka fudaydiyo kamaa saraxat bihi caaishatu fii xadiidiha wahada milu maa nahaahum can qiyaami اlleyli khashata an yufrada calayhim walam yunkir ayb calaa man balagahu annahu facalahu miman lam yashuqa calayhi yani waxay la mid tahay buu yidhi qiyaamuleylkii uu nebiga uu jamaac ahaantii uu uga reebay ayb in lagu farad yeelo cabsi uu ka cabsanayo darteed haddana qofkii nebiga uu kasoo la soo gaarsiiyey inuu qiyaamuleyl ka sameeyo nebiga kama celinin oo aan dhibaynin wasayaأtii nadiiru dalika fii siyaami dahri ayuu ku imaan doonaa ayb wadahaba alakaruuna marka wuxuu yidhi wadahaba alakaruuna ilaa taxriimi اlwisaal culimada badankood waxay ku tageen soonkaa laysku xijinayaa oo habeenkiina la soomanaanayo xaaraantinimadiisa wacan ishaaficiyati fii dalika wajhaani shaaficiyada laba waj bay ku leeyihiin altaxriimu wاlkaraahatu xaaraan ama karaaha haakada اqtasara calayhi الnawowiyu imaamu الnawowi shaykhu اlmadhab sidaas ayuu marka uu sheegay oo ku gaabsaday labadaas wejbis wqad nasa الshaaficiyu fi اlum calىa annahu maxduurun imaamu shaafici wuxuu caddeeyey kitaabkiisa umka inuu maxduur yahay xaaraan waacraba alqurطubiyu fanaqla الtaxriima can bacdi ahli الظaahiri calىa shakin minhu fii dalika waaqraba alqurطubiyu qurطubi marka aad hariib a buu la yimido fanaqla الtaxriima ayuu soo guuriyey can bacdi ahli الظaahir alwaarka ayuu ka soo guuriyey calaa shakin minhu fii dalika walaa macnaa lishakihi shakigiisa wax macnaa kuma jiro faqad saraxa bnu xasmin bitaxriimihi wasaxaxahu ibnu lcarabiyi min almaalikiyati ibnu lcarabiyi min almaalikiyati shakigii meesha kumaba jiraba daahiriyada xaaraan bay sheegeen wadahaba axmedu waisxaaqu wabnu lmundir wabnu xusaymata wajamaacatu min almaalikiyati ilaa jawaazi lwisaali ila asaxari imaamu axmed iyo isxaaq iyo ibnulmundir iyo ibnu khuseyme iyo jamaaca muxadisiinta ka mida ee jamaaca maalikiyada ka mida waxay ku tageen wisaalku inuu bannaan yahay ilaa iyo inta laga gaarayo suxuurta lixadiidi abi saciidin ilmadkuur wahada alwisaalu laa yataratabu calayhi shayun mima yataratabu calaa gayrihi ila annahu fi lxaqiiqati bimansilati cashaa'ihi ila annahu yuakhiruhu لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلة wisaalkaas habeenkii sii socdo wax macnaa uu leeyahay ma lahanoo macnihii soonka maalintii ma laha keliya waxay tahay cashadiisii buu dib u dhigtay wakhtiga suxuurtuu ka dhigtay wax macnaa ma laha faidaa akalaha saxar waqtu saxarka hadduu cuno kaana qad naqalahaa min أwali leyli ilaa aakhirihi wa kaana akhafa lijismihi fii qiyaami اleyl qiyaamuleylkana saasaa u fudud buu leeyahay ilaa qofku haddii uu dhargo qiyaamuleylku dhib buu ku noqonaya walaa yakfaa ana maxala dalika maa lam yashuqa cala asaa'imi wailaa falaa yakuunu qurbatan ma noqonayo wainfasala akharu shaaficiyati can dalika biana alimsaaka ila asaxari laysa wisaalan bal ilwisaalu an yumsika fi lleyli jamiicahu shaaficiyada waxay dhn kaas wisaal maba ahan wisaal waxaa la yidhaha maalintan in maalinta dambe lagu qabto wisaal maba aha saasay ayb maa qowlalkaas baa marka ku jira wa fii axaadiidi اlbaabi baabka axaadiidtiisa waxaa ku sugan buu yidhi min alfawaa'idi istiwaaءu اlmukalafiina fi اlaxkaam dadka mukalafiinta inay axkaamta ku siman yihiin wa anna kulla xukmin habata fii xaqi اnebiy sal l slam habata fii xaqi ummatihi ilaa ma stuniya bidaliilin waxaa laga qaadanayaa buu meeshan qaacido muhiim oo mukalafiintao dhan inay axkaamta ku siman yihiin ilaa wuxuu nebiga inuu gaar u leeyahay loo sheego loo sooco maaha wuxuu nebiga uu sameeyo dadkuna waa samayn karaa wuxuu nebigu uu sameeyo dadkiina waa yeeli karaano way samayn karaan ilaa wixii marka istinihiisu uu nebiga inuu ku gaar yahay deliil kusoo arooro maaha وفيiه جawاaز مcاaرaضة الmftي فيma أftىa bه إida kana bkhilaafi xaalihi waxaa kaloo xadiidka ku jirta oo laga qaadanaya jawaaزu mucaaraضaة الmftي mftiga in lagu la caaridi karo banaanaanshadeeda فيma aftaa bihi waxa uu fadwooday إida kaana bkhilaafi xaalihi nin baa adiga masأle kuu fadwooday sidou kuu sheegayo iyo sidou isagu samaynayo waa kala duwan tahay waa weydiin kartaa marka oo waad dhihi kartaa war adigaba waxaas waa samaysaaye bal iga jaahil bixi waa la dhihi karaa maxaa yeele nebigu markuu asxaabta ka reebay iyaguna ay arkeen inay misaalku nebigu uu samaynayo waa weydiiyeen innaka tuwaasilu yaa rasuul allah mana laga celinin nebigu kama uusan celinin taana marka waa laga qaadanaya wa fiihi ayb wa fiihi اlistiكshaafu can xikmati الnahyi shaygan maxaa loo reebay in la weydii karo wa fiihi hubuutu khasaa'isihi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxyaaba uu la gaaryahay inay jiraan wa anna cumuuma qowlihi tacaala laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana maqsuusun inuu yahay cumuumka aayadda in la khasisay wa fiihi ana asaxaabata kaanuu yarjicuuna ilaa ficlihi اlmacluumi sifatahu sifatuhu wayubaadiruuna ila alictisaa'i bihi ila fiima nahaahum canhu saxaabada inay u degdegi jireen inay ku daydaan nebiga ficilkiisa ilaa wixii laga reeba maahan waxyaabahaas oo dhan baa ku jira baabu tankiili bajin la bajiyo caddaynteedii buu baab yahay liman qof akaral wisaala wisaalka badiyey qofkii wisaalka badiyo in la bajin karo la cabsin karo rawaahu anasun can الnabiy sal اl slam qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybu can الzuhriyi qaala akhbaranii abu salamata bnu cabdiraxmaan ana abaa hurayrata radia allahu canhu qaal nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu reebay can ilwisaali wisaalkii fi sowmi sownka dhexdiisa in la xidhiiriyey faqaala lahu rajulun ninbaa wuxuu ku yidhi min almuslimiina muslimiinta ka mida innaka tuwaasilu yaa rasuula allah rasuulka ilaahay o adiga waad xidhiirinaysaa qaala waxa uu yidhi waayukum milii oo kii kiineebaa anigoo kale ah innii abiitu waan baryayaa aniga yudcimunii rabbii iyadoo rabbigay ou iquudinayo wayasqiinii ou iwaraabinayo falamaa abow markay diideen an yantahuu inay ka haraan can ilwisaali ay ka haraan waasala bihim yowman maalin ayuu la xidhiiriyey uma yowman maalin kale ka bacdi uma ra'ow waxay arkeen alhilaala bishii bay arkeen bishii shawaal soonfur faqaala waxa uu yidhi low ta'ahara hadduu hilaalku dib mari lahaa oo bishu caawa aynan dhalan lahayn lazidtukum waan idinku badi lahay ka tankiili bajin lahum iyaga uu bajinayo o cabsiinayo xiina abow markay diideen an yantahuu inay ka haraan yacnii maalin buu uu la xidhiiriyey maalintii kale uu la xidhiiriyey maalinkii saddexaad baa bishii baa soo dhalatay shawaal bishii soo fur markaasuu yidhi hadday bisha soo daahi lahayd waa idinku sii wadi lahaa riwaaya marka hadda ka tankiili lahum bay dheheen midna waxay leedahay kalmunakili lahum midna waxay leedahay kalmunkii lahum kalmunkii lahum almunkii marka waa min ayb ankaa kalmunkii lahum kalmunakili kalmunkii ka tankiili qaar baa marka waxay dhahaan kitaabkan ibn cabdilhaadi uu alifay oo la yidhaha asaarim اlmunki fi raddi cala subki carabiyadiisa waa khaldantay dheheen asaarim اlmunki sax maana almunakil iyo wax lamida in la dhaho almunki marka ma laga bixi karay dheheen naka nikaayatan waa fulayoobay nikaayatan marka ma laga bixi karaa saasay dheheen munki laakiin xadiidkaaba ku soo arooray kalmunakilina waa soo aroortay kalmunkiina waa soo aroortay ka tankiilina waa soo aroortay ona kala wax macnaa marka ma laha ictiraab aan loo fiirsanin ayb xadiidka marka waxaa ku jirto inuu nebiga ku bajiyey oo ku cabsiiyey ilaa dhowr maalmood inuu iskula xidhay qolada marka wisaalku waa bannaan yahay dhahayana kanay qabsanayaan hadduu xaaraan yahay nebiga ma sameeyeen bay leeyihin qaala xadaanaa yaxyaa qaala xadaanaa cabdirazaaq can macmarin can hamaamin annahu samica abaa hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalama qaal iyaakum walwisaala waan idiin digayaa waxaan idinkaga digayaa soonka laysku xiriiriyo maratayni laba jeer qiila waxaa layidhi innaka tuwaasilu qaala innii abiitu yudcimunii rabbii wayasqiinii faklafuu ku shuqlooma min alcamali camalka xaggiisa maa tudiiquuna waxaad karaysaan ood awoodi kartaan saabuu markaa ku yidhi meeshaa marka innii abiitu yudcimunii rabbii wayasqiinii macnaheeda ayaa aada looga hadlay qaar waxay dhaheen jannadaa cunto looga keeni jiray nebiga marka cuntada jannada laga keenana soon ma burinaysay leeyihi waxyaabahaasoo badan buu sheegay marka ibnu xajar wuxuu yidhi waqaala bnu lmunayir fi lxaashiyati aladi yufdiru sharcan inama huwa طacaamu اlmuctaad وأma الkhاariqu lilcaadaةi kalmuxdari min aljannati kan laga keenay facalىa غayri hada الmacnىa walaysa tacaaطiihi min jinsi الأcmaal وinama huwa min jinsi الhawaab kaakli ahli الjannati fi اljannati wاlkaraamaةu laa tubطilu اlcibaadaةa karaama cibaado ma burinayso waqaala ayruhu ayrkiisa hadleeno waxa uu yidhi laa maanica min xamli الطacaami wالsharaabi calىa xaqiiqatihima wlaa yلزmu شhayء mima taqadama dikruhu bal الriwaayaة صaxiixaةu abitu waأkluhu washurbuhu fi اleyli mima yu'taa bihi min اljanati laa yaqdacu wisaalhu khusuuصiyaة lahu bidalika fakaأnahu qaala yani waxaa la dhihi karaa maalintii wax ma cunaynine habeenkii baa jannada wax looga keenaya la dhihi karaa bay waqaala اljumhuuru qowluhu yuطcimunii wayasqinii majaazun can laazimi الطacaami wالsharaab wahuwa اlquwaة qofku cunto laasimkeeda waa maxay hadduu cunto cuno ama uu cabo laasimka ka dhalanayo cuntada waa maxayna xoog soo maa ya waa xoog marka qof cunto cunay xooggiisoo kale aan yeelanaya baa laga wadaa cuntaan cunayaa maaha saasay jumhuurtu dhahe fakaannahu qaala yucطiinii quwata alaakili washaaribi wayufiidu calaya maa yasudu masada طacaami washaraab ayb wyuqawi calى anwaaci طaacati min غayri ضacfi fi اlquwaةi walaa kalaalin fi اlإxsaasi aw ilmacnaa in allaha yakhluqu fiihi min الshibaci wالriyi maa yugniihi can الطacaami wالsharaabi falaa yuxisu ma dareemayo bijuucin baahi walaa cadashin iyo oon midna ibn اlqayim isaga wuxuu yidhi macnuhu waxay tahay munaajaatu rabbi marka uu ku jiro ayuu cunto quwo ruuxi ah ayuu helayaa quwadaas ruuxigaana waa midda uu marka sheegaya meeshaan marka fiiri watamasaka bnu xibbaan ibnu xibbaan wuxuu ku dhegay bidaahiri ilxaal fastadalla bihada alxadiidi xadiidkanba wuxuu u deliishaday calaa tadciifi alaxaadiidi alwaaridati biannahu sal l slam kaana yajuucu wayashuddu alxajara calaa badnihi min aljuuc ibnu xibbaan wuxuu yidhi axaadiidta sheegaysa nebiga inuu baahday oo caloosha uu dhagax ku xirtay waa daciif xadiidkaanaana daciifinayo xadiidkan see u daciifina ee nebigu sooma dhihin inii abiitu yudcimunii rabbii wayasqiin mar haddii ilaahay xaggiisa laga quudinayo laga laga waraabinayo baahi oo calool la xirtaa maba imaan karto de axaadiidtaasna axaadiid saxiixa ibnu xibbaanna kitaabkiisa alanwaac wataqaasiim ama saxiixa ibnu xibbaan kitaabka isago alanwaac wataqaasiim uu u bixiyey ibnu xibbaan kitaabkiisaas ta'wiilaad iyo yacnii tafsiiraad iyo qariib abaa ku jiraan oo jumhuurka uu ku khilaafay amaba yacnii qaraa'ib baa ku jirta meeshaas marka ibnu xajar taasu ka sheegay qaala lianna allaha tacaala kaana yudcimu rasuulahu wayasqiihi idaa waasala fakayfa yatrukuhu jaacidan jaa'ican xataa yaxtaaja ilaa shaddi اlxajari calaa baطnihi uma qaala wamaada yugni اlxajaru min aljuuc markaa kadib bu wuxuu yidhi oo dhagaxu muxuu baahida ka taraa nin baahan hadduu dhagax caloosha ku xirto muxuu taraa uma dacaa ka bacdi wuxuu sheegtay ana dalika tasxiifun inuu yahay tasxiif miman rawaahu inamaa hiya wainamaa hiya alxujaz bizaayi jamcu xujzatin ayb waqad marka waa taصxiif buu yihi xajar maba ahan alxujaz waay meesha uu ka xirta marada waqad akara الnaasu min الraddi calayhi fi jamiici dalika ayb culamada marka aad bay ugu radiyeen waxaas oo dhan waأblaqu maa yuraddu calayhi bihi أnnahu akhraja waxa ugu daran oo lagu radin karaana annahu akhraja fii صaxiixihi min xadiiثi bni cabaas qaala kharaja الnabiyu sal ly slam biاlhaajirati fara'aa abaa bakrin wacumara faqaala maa akhrajakumaa qaala maa akhrajanaa ila اljuucu faqaala waana waladii nafsii biyadihi maa akhrajanii ila اljuuc waa kaas nebiga isagaaba sheegtay inuu baahday oo baahiye ay soo bixisay nebiga ma baahda marka isagaana weriyey فhda الxadيiث yrud ma تamasaka bه وأma qwlه وma yغني الxaجر min الjuuع fajawaabه أnhu يqiimu الصulبa لأنa الbaطنa إdaa khlاa rubama ضacfa صaaxibuhu can الqiyaami linfinaaءi baطnihi عalayhi dhagxu isaga cunto maahane dhabarkuu toosinaya لأnna qofku marka uu ضaciifo oo calooshiisu eber ay noqoto waxaa laga yaabaa in dhabarkiisa uu toosin waayo istaag marka uu istaaga baabu اlwisaali ilى الsaxari baabu bayaani xukmi اlwisaali xiriirintii xukunkeedii caddayntiisii buu u baab yahay ilى الsaxari ilaa waqtiga suxuurta qaala xadaثna ibraahim bnu xamزata qaala xadaثanii bnu abi xaazim can yaziida can cabdاllahi bni khabaab can abi saciidin اlkudriyi radia allahu canhu anahu samca rasuula اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam yaquul laa tuwaasiluu ha xiriirinina faayukum araada kiinii doono an yuwaasila inuu xidhiiriyo falyuwaasil xata saxar ha xidhiiriyo ilaa waqtiga suxuurta qaaluu fa innaka tuwaasilu waad xidhiirinaysaa adiga yaa rasuula allah qaala lastu ka hay-atikum inii abiitu lii mucimun yucimunii wasaaqin yasqiini waa soo marna xadiid baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man aqsama qofkii dhaartay calaa akhiihi walaalkii korkiisa ku dhaartay liyufdira inuu afuro fi tatawuci soonkii sunnada ahaa walam yara aanna arkin calayhi dushiisa qadaa'an inay tahay qallo aan arkin idaa kaana haddii uu yahay awfaqa lahu sidaas mid u waafaqa towfiiq badan halkan wuxuu baabaysanaya baabkan macnihiisu waxay tahay qofku waa sooman yahay soon sunno ah buu sooman yahay nin saaxiibkiis ama walaalkiis baa marti qaaday markaasuu dhaartay walaalkii ilaa ilaa inuu afuro oo cuno maayo waa ku dhaartay mar haddii marka lagu dhaartay oo ninkii walaalkii ahaa marka uu isaga dartii uu u dhaartay uu yidhi ilaahan ku dhaartay cuntadan waa cunaysaa isagiina uu soon sooman yahay soon sunno ah uu sooman yahay sidee la yeelayaa marka oo isagiina markaa uu soon sunno ah sooman yahay xaalku marka muxuu noqonayaa sidee la yeelaya markaa imaamu albukhaari wuxuu leeyahay qallo qofkii sidaas yeelo qofkan qallo u arkin idaa kaana awfaqan lahu haddii isagu sidaa ay u tawfiiq badan tahay haday u tawfiiq badan tahay marka macnaheedu waxaa weeyaan ninkaas yacnii walaalkii raalli saa hadduu raalli ugu noqonayo sidaa marka uu soonka iskaga furo qallana aanu arkin xaalka qofkaas qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa jacfar bnu cawn qaala xadaanaa abulcumays can cawni bni abi juxayfata can abiihi qaal aakha nabiyu sala allahu calayh ali wasalama nebigii waxuu walaaleeyey beyna salmaana wa abidardaa salmaan iyo abudardaa fazaara salmaanu salmaan wuxuu soo booqday abadardaa abudardaa fara'aa umma dardaa ayuu arkay umu dardaa buu arkay mutabadilatan iyadoo wadato dharkii shaqada iyadoo dhar ziino iyo qurux aan wadaninoo dharkii shaqada wadato ayuu arkay faqaala lahaa wuxuu ku yidhi maa sha'nuki xaalkaagu waa maxay qaalat waxay tihi akhuuka walaalkaa abudardaa ahaa laysa lahu xaajatun wax dan a ma laha fi dunyaa adduunye kama laha ayb walaalkaa abudardaa wax adduunye ah ou dan ka leeyahay ma jirto fa jaa abudardaa abudardaa baa yimid fasanaca lahu طacaaman cunto ayuu u sameeyey faqaala lahu wuxuu ku yidhi kul cun soo dhowow qaala salmaan qaala waxa uu yidhi abudardaa fa innii saa'imun waa soomanahay qaala waxa uu yidhi maa ana biaakilin aniga mid cunaya maahi buu yidhi salmaan xataa ta'kula intaad ka cunto qaala waxa uu yidhi faakala waa cunay falamaa kaana leylu habeenkii markay ahayd dahaba abudardaa abudardaa wuxuu doonay yaquumu inuu istaago qaala nam seexa buu fa naama waa seexday uma dahaba wuxuu doonay yaquumu inuu haddana soo tooso faqaala nam seexad falamaa kaana min aakhiri leyli habeenka aakhirkiisii markuu ahaa qaala salmaan wuxuu yidhi qum il-aana hadda istaag fasallayaa way tukadeen faqaala lahu salmaan salmaan baa marka abudardaa wuxuu ku yidhi inna lirabbika rabbiga calayka korkaaga xaqan baa ugu sugan walinafsika nafsadaadana calayka dushaada xaqan xaq baa ugu sugan waliahlika ehelkaagana calayka dushaada xaqan xaq baa ugu sugan faacdisii kula dii xaqin mid kastoo xaq u saaxiiba xaqahu xaqiisiisay faata nabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigu u yimid fadakara daalika lahu arrinkiiba u sheegay faqaala lahu nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ku yidhi sadaqa salmaan salmaan run buu sheegay isagaa toosan bu meeshan marka waxaa laga qaadanay abudardaa oo sooman soonkaa dabcan soon sunno a buu ahaa maxaa soon farad hadduu ahaan lahaa salmaanba waa soomanaan lahaa ayb sooma fahmi soon sunno a buu soomanaa markaasuu yidhi cuntuu u keenay salmaan ma cunaayuu yidhi ilaa aad adiga ka cunto waa iska furay abudardaa soonkiisa nebiga markii loo sheegayna wax qalla'a ma sheegin ayb marka soonka tatawuca haddii la furo macno kasta ha loo furo ama cudurdaar ha loo furo ama yaan loo furin qalla ma laha ayb sida laakiin masaladu siday tahay ibnu xajarna waa sheegi doonaa sharcu ku dhex sheegi umu dardaadaana waa midda weyno waa khayra ayb midda yar hujayma ayaa la yidhaahda meeshaa marka ibnu xajar waxa uu yidhi ayb wa fiihi xadiidka waxaa laga qaadanayaa buu ama dhexdiisa ku jiro jawaasu اlfiطri afurku inuu bannaan yahay min sowmi taطawuci laga afuro soonka sunnada kamaa tarjama lahu اlmusanifu sida uu ugu tarjamtay bukhaari wa huwa qowlu اljumhuur in layska furi karo soonka sunnada waa qowlu اljumhuur walam yajcaluu calayhi qadaa'an qofkaasina wax qalla'a jumhuur ma aynan u yeelin ilaa annahu yustaxabu lahu daalika laakiin waa loo sunneeyaa maalintii sunnadeeda ka tagtay hadduu soo celiyo waa fiican tahay laakiin waajib maaha warawaa cabdurasaaq can ibni cabaas annahu daraba lidaalika maalan ibnu cabaas tusaale u sameeyey kaman dahaba bimaalin qofkii maal la tegey liyatasaddaqa bihi soo u sadaqaysto uma rajaca soo noqday walam yatasadaq bihi aan sadaqaysanin ow tasadaqa bibacdihi ama qaar ka mida buu sadaqeeyey wa amsaka bacdahu qaarna ou haystay yani ninku hadduu gurigiisa lacag ka qaado inuu sadaqo soo bixiyo oo u qaado ounan soo bixinin maku waajibay sadaqadii waajib miyay isku bedelaysaa maya ama boqol dollar buu maanta qaaday konton iska sadaqayo isiri konton buu bixiyey kontonkii kale waa soo ceshtay waxbaa lagama raba wa min xujatihim waxa ay deliishanayaan xadiidu umihani waay annahaa dakhalat cala اnabiy sal l salam nebigay u soo gashay wahiya saa'imatun iyadoo sooman fadacaa bisharaabin nebiga sharaab ayuu u wacday fa shariba waa caday uma naawalahaa waa u dhiibay fa sharibad waa cabtay uma sa'alathu can daalika waxay su-aashay arrinkaas fa qaala waxa uu yidhi nebigu a kunti taqdiina yowman min ramadaan adiga hadda markaad soomanayd maalin ramadaana miyaad gudaysay oo soon qalla'a miyaa kuu xirnaa qaalat laa bay tihi maya qaala falaa ba'sa wax dhiba male iska dhaaf xadiidkan marka isna wuxuu daliilaya qalla inaan laga rido sooma laakiin hadday soon qalla a gudaysay oo iska furtay qalladii weli sidii baa looga raba wa fii riwaayatin in kaana min qadaa'in fasuumii makaanahu wain kaana taطawucan fain shi'ti faqdihi wain shi'ti falaa taqdihi riwaayana waxay leedahay haddaad soon qalla a gudaysay booskiisa la imaa weli kaama dhicin qalladii haddaad soon sunno a soomanaydna haddaad doonto qallay haddaad doontana iska dhaaf marka mashiyadii baa loo celiyey waa sunno sooma aragtid marka soon sunna hadduu kuu xirnaa ood furto inaad qallayso waa sunno waajib maaha maxayla mashiyadaadii baa lagu xiro akhrajahu axmedu wاtirmidiyu wالnasaa'iyu walahu shaahidu min xadiidi abi saciid taqadama dikruhu fii awali ilbaab wa can maalikin masalada jumhuur saasay qabaan qowl labaadna waa kan imaam maalik isaga wuxuu qabaa وcan maliki aljawaazu waa bannaanta in layska furo wacadamu اlqadaa'i bicudrin haddii qofka uu cudurdaar u furayna qallo lagama rabo wاlmancu inuusan furi karin soonka wa ihbaatu lqadaa'i qallana inay ku waajibaysa hadduu furo bikayri cudrin cudur daaraan imaam maalik marka soon sunnaa kuu xirnaa laba uu kala qaadaya isaga wuxuu leeyahay inuu cudurdaar ku furay iyo inuunan cudurdaar u furin haddii uu cudurdaar u furo waana u bannaan tahay inuu u furo qallana lagama rabo waajibkuma cudurdaar la-aan buu iskaga furay waxaa ku soo dhacday inuu iska cabo ama iska cuno mana u bannaana soon sunnaah inuu jebiyo oo furo bilaa bilaa cudurin haddii uu yeelana qallaa ku laasimaysa uu leeyahay oo maalikiyadu iyagu mas'aladan ah qofku hadduu camal sunno ah hadduu ku jiro ee uu ka tago dhex ku gooyo waxay leeyihiin inuu dhammaystiro waa ku waajibeen dhowr mas'alo badan bay sheegeen shaaficiyaduna waxay dhahaan xajka iyo cumrada marka laga reebo shay sunno ah oo haddii la gudagalo marka layska furo oo waajib isu rogaayo ma jiray dhaheen xajka iyo cumradana daliilaan u haynaa bay dhaheen wa atimu alxaja waalcumrata lilah iyaga itmaamkooda waa soo arooray itmaamkooda dhammaystirkooda soo arooray xajkaasna lama dhihin waajibkii iyo sunnadii waxba looma kala qaadin maa siwa alxaj waalcumra in la dhammaystiraa qofku waajibka ma maalikiya marka saasay u kala socday ayb wacan abi xaniifata abu xaniifa qowl saddexaadoo mas'alada ku jira wacan abi xaniifata yalzamuhu اlqadaءu qallaa waajibayso muطlaqan sideedaba cudur bikayri cudurin dakarahu طaxaawiyu wagayruhu washabahahu abu xaniifa qiyaas buu aaday wuxuu ku shabahay biman afsada xaja taطawuci faina calayhi qada'ahu ninku hadduu xaj sunno a u xirnaa ee uu ka guro inuu soo gudo ayaa qasab ku ahay ayb ayuu yidhi mogtahay faina calayhi qadaa'ahu itifaaqan iyadoo laysku waafaqsan yahay saa darteed markaa tanna waa uga qiyaas qaadanayna watucuqiba biana alxaja xajku imtaaza wuxuu la gooni noqday biaxkaamin axkaam laa yuqaasu gayruhu calayhi fiiha xajku axkaam uu gooni leeyahayo cibaado kale aan looga qiyaaso karin buu leeyaho badan famin dalika waxaa ka mid a ana alxaja yu'maru mufsiduhu bilmudiyi fii faasidihi xajku hadduu kaa buro xajkaagiio hallaabay ood fasaadisay iska bax gurigaaga aad ma lagu dhahayo asagoo kaa buray wad baa lagu leeya dhammaystir xajku waa uga duwan yahay cibaadaadka salaaddii adoo ku jiro ayay kaa burtay salaaddii adoo salaaddii ku jira ayaa maalan neefaa kaa timid amase wax mubdil oo salaadda buriyaan la timid ma sii wadi kartaa marka salaadda ma sii wadaysa waa ka tegaysaa waa ku dambaabay adoo og inaad adaa sii wado waxa laakiin xajku sidaas maaha adoo wado ayuu kaa buray dhammaystir maalan wuquufu carafa ayaa ku dhaaftay xajkiina waa kuu xiran yahay carafaa idhaaftay gurigeygaan iska tegaa maa leedahay maya iska dhammaystir inta dhiman wax kuu socdaana male hadda xaj kuu guntan maayana male meeshaa marka waa uga duwan yahay والصiyaamu laa yu'maru mufsidhu biاlmudiyi fiihi faاftaraqaa waliأnnahu qiyaasu fii muqaabalati الnasi falaa yuctabaru bihi qiyaaskan nasowba ka hor imaana lama fiirin وأqرba ibnu cabdilbar ibnu cabdilbar isaga wuxuu la yimid arrin غariiba fanaqla اlijmaaca buu soo guuriyey calىa cadami wujuubi الqaضاء caman afsada sowmahu bicudrin qofkii cudurdaar soonkiisa ku fasaadiyey soon sunnaana ou ahaa qalla inaan laga qalladu inaynan waajib ku ahayn ijmaac waaye buu yidhi laakiin waa qariib abuu xaniifa khilaafsan waxtaja man awjaba alqadaa'a marka qolada qallada waajibisa maxaa deliil u ah ayaga bima rawa الtirmidiyu wالnasaa'iyu min طariiqi jacfar ibni burqaan can الzuhriyi can curwata can caaishata qaalat kuntu ana waxafsatu aniga iyo xafsa waxaan ahayn saa'imatayni laba sooman facarada lanaa acaamun ama facurida lanaa acaamun ishtahaynaahu cunto aan jeclaysannay ayaa naloo soo bandhigay faakalnaa minhu waa ka cunno fajaءa rasuulu lahi sal l slam nebigaa yimid fabadaratnii ilayhi xafsatu xafsa igala degdegtay wa kaanat bibeyti abiiha bay joogtay faqaalat yaa rasuula allah fadakarad daalika bay sheegtay faqaala waxau yidhi iqdiyaa yowman aakhara makaanahu maalin kale guda booskeeda xadiidkaanay qabsadeen marka xanafiyadu qاl التirmidiyu rawaahu بن abi xfsةa وصاlx بn abi اأkhdr can الزhriyi mila dalika وrawaahu maalik وmacmar وزiyaad بnu sacdi وبnu cuyaynaةa وغayruhu min اlxufaadi can الزhriyi can caaئiشhaةa mursla xufaadda badankood xadiidkasoo mursala bay weriyeen wahuwa asaxu mursalnimadaana asaxa mursal ma la xujaysan karaa marka mursalku daciif ya mase waa maqbuul marduudkuu ka mid yahay mursal wahuwa asaxu lianna bna jurayj dakara annahu sa'ala zuuriya canhu faqaala lam asmac min curwata fii hada shay-an walaakin samictu min naasin can bacdi man sa'la caaishata fadakarahu uma asnadahu kadalika waqaala النasaaئiyu hada khaطأu وqاaل بن cyaynةa fي riwاayaتihi suئla الزهriي canهu ahuوa can curwaةa faqاala lا inqiطaacaaba ku jira وqاala الkhlاal اتafqa الثiqاaت عalى إrsaalihi وshada man waslhu وتwaarada الxufاadu calى الxukmi بضacfi xadiiثi caaئiشhaةa hada xufaadda xadiidka waxay isugu yimaadeen xadiidkan inuu ضaciif yahay ka bax marka وqad rawaahu man laa yuuثaq bihi can maliki mawsuula dakarahu daara quطniy fii qaraa'ibi malik ayb wabayana maalikun fii riwaayatihi faqaala ina siyaamahumaa kaana kaana taطawuca ayb xadiidku marka ayb wadacafahu axmedu walbukhaariyu wاnnasaa'iyu bijahaalati xaali zumayd wacalىa taqdiiri an yakuuna maxfuudan faqad saxa can caaئiشhata annahu sal ا slam kaana yufdiru min sawmi الtaطawuci kama taqadamat alishaarat ilayh في baabi man nawaa bالنahaari sawma وzaada fي bacضiهim faأkla ثuma qaala lakin asuumu yowma makaanahu waqad ضacafa النasaaئiyu hadihi ziyaadaة وxakma bkhaطaئha yaعni xadiid waxaa soo arooray nebigu isagoo sooman inuu soo kaco uu yidhaahdo cunto ma haysaan haa haddii la dhaho waa cunahay markaasuu wuxuu dhahayy ii keena falaqad aصbaxtu saaئman waxaan soo kacay anoo soomane cuntadii ii keena markaasuu cunay inuu qalleeyeyna lama sheegin kaana waa u deliil laftirkiisa marka wax qadaa oo waajibaysaa ma jirto qaar baa waxay yidhahdeen yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha wa aiicu rasuula walaa tubdiluu acmaalakum u deliishaday acmaashiina ha burinina soonka sunnadaa waa camal ha burinin ibnu cabdilbar wuxuu yidhi man ixtaja fii hada biqowlihi tacaala walaa tubdiluu acmaalakum fahuwa jaahilun biaqwaali ahli اlcilmi faina alakara calى ana almuraada bidalika annahyu can اriyaai kaannahu qaala laa tubdiluu acmaalakum biriyaai bal akhlisuuha lilah shaqo iskuma laha waxaa laga hadlaa iyo aayaddu waxay ka hadlaysa baabu sawmi shacbaana shacbaan soonkiisii xukun ku soo arooray caddayntiisii buu baabia halkan laga bilaabo bukhaari wuxuu ka bilaabayaa marka soonka sunnada qال xdثna cبdاللh بن يوسف qال أخبرna mالك عن أbي النضر عن أbي سلمة عن عائشhaة رضي الله عنها qاaلت kاna رasuuل الlahi صلى الله عليه لي وsلم نبgu wxuu ahaa ysuuم inuu soomayo xatىa nquula intaan iska dhahno laa yfطiru ma afura وyfطir waa afuraya xatىa nquula intaan iska dhahno laa yasuumu maba soomayo وmaa raأytu rasuul الlahi صلى اه sلم نbiga ma arkin اstakmla isagoo dhammaystiray صiyaama شhهri bil soonkeed ilaa رamaضاana maaha wamaa ra'aytuhu ma aanan arkin akara siyaaman mid badan badnaansho badan xagga soonka minhu yacnii uu kaga badnaansho badan fii shacbaana shacbaan dhexdiisa yacnii shacbaan bil uu kaga badan yahay soon ma aanan arkin xadiidka marka waxaa laga qaadanaya nebigu inuu shacbaanka aada u soomi jiray oo bisha shacbaan bil uu ka soon badnaa inaynan jirin kalaanku darna qaala xadaثna mcaad bnu fadaalةa qaala xadaثna hishaamu can yaxya can abi salmةa ana caaئiشhaةa radia اllahu canha xadaثathu qaalat waxa ay tihi lam yakun الnabiyu salى اllahu عalيh ali wasalam nebigu ma uunan ahayn yasuumu inuu soomayo shahran bil أkara min shacbaana shacbaan ka badan wa kaana yasuumu shacbaana kulahu shacbaan wuxuu ahaa inuu soomi jiray kulahu dhammaantiisa riwaayadan marka kulahu waxaa fasiraya xadiidka hore xadiidka hore muxuu dhahayaa wamaa ra'aytu rasuula اllahi sal l slam istakmala siyaama shahrin ilaa ramadaan xadiidkan dambena muxuu leeyahy shacbaan oo dhan ayuu soomi jiray marka shacbaan oo dhan waxaa laga wada intiisa badan maxaa yeelay shacbaan oo dhan inuunan soomi jirin waxaa ku tusaayo xadiidkan hore oo bil uu nebiga soon ku dhammaystiray ma jirin aan ahayn ramadaan labada xadiid marka waa isfasirayaan wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray khuduu qaata min alcamali camalka xaggiisa waxaad ka qaadataan maa tudiiquuna waxaad awoodeysaan fa in allaha alla laa yamallu ma noogaayo xataa tamalluu idaa maliltum haddaad idinku noogtaan ayb laa yamallu اllaahu xataa tamalluu xataa bimacnaa idaa xadiiku marka macnihiisa haddii xataada qaayo laga dhigo oo macnuhu ou noqdo ilaahay ma noogaayo ilaa aad idinku ka noogtaan macna waxaa ka soo baxaya haddaad idinku noogtaan isagana waa noogaaya ka soo baxaysa macno muraad ana ma aha marka xadiidka macnihiisu waxaa weeyaan laa yamallu llaahu xataa tamallu ay laa yamallu llaahu idaa maliltum idinku haddaad noogtaan isagu ma noogaayo ilaahay waana sida ibnu qutayba uu ku fasiray xadiidka fii kitaabihi ta'wiilu mukhtalifi اlxadiid laa yamalu xataa tamalluu wa axabu الsalaati salaad midda loogu jacayl badan yahay ilallah ila اnebiy sal l slam nebiga agtiisa maa duuwima calayhi wixii la daa'ima korkiisa waa in qalad haba yaraato wa kaana wuxuu ahaa idaa sallaa salaatan salaad hadduu tukanaya daawama calayha waa daa'imaya korkeeda ayb xadiidkan marka baabkan labada xadiid waa isfasiraya waxaana laga qaadanaya shacbaan nebigu inuu aada u soomi jiray kaana yasuumu shacbaana kulla hudaasna waxaa lagu fasirayaa mucdamahu oo wuxuu yidhi ibnu xajar wanaqla الtirmidiyu can ibni اlmubaarak annahu qaala waxau yidhi jaa-izun fii kalaami اlcarab luqada carabiga waxaa ku bannaan idaa saama akara shahri bisha badankeed hadduu soomo qofka an yaquula inuu dhaho ayaa bannaan saama shahra kullahu qofku hadduu bisha badankeed soomo waxaa bannaan in la yidhaahdo saama shahra kullahu bishii oo dhanba waa soomay waa marka tajawus ayaa ku jiro luqada carabiga waxaa ku bannaan saama kullahu ay mucdamahu in laga wadi karo ibnulmubaarak sidaasuu yidhi cabdullahi ibnulmubaarak sababta uu nebigu marka shacbaanka uu aad ugu badiyey waa laga hadhadlay sharci kugu tahay mas'alo kalena meeshaan marka waa looga hadlay waxay tahay bil la soomo ramadaanka ka bacdi tee ugu fadli badan afdalu siyaami bacda ramadaan bishee waay yah shahrulaahi almuxaram ee nebigu iyada inuu badiyey shacbaan sidiisoo kale inuu u badiyey lama sheegin maxaa dhacay marka waxaana uu yidhi afdalu siyaam bacda ramadaan siyaamu shahri illaahi almuxaram imaamu nawowi baa isku dayey inuu jamciyo wuxuu ku jamciyey waxaa dhici karta buu yidhi bisha muxaram inuu nebigu safar badnaa oo khazawaad iyo safar iyo ay wax uga soo aadaysay shacbaan laakiin marka isagu marka uunan sidaas ahayn macnahaas ku sheegay imaamu nawowi ayb meelahan marka ku dhex sheegay ayb siyaabahaasu marka imaamu nawowi uu tilmaamay yb wqiila alxikmaةu fii iktaarihi min asiyaami fii shacbaan duuna غayrihi ana nisaahu kuna yaqdiina maa calayhina min ramadaan ayb iyo macno kalena waa la sheegay oo macnaha kale waxa uu yahay shacbaanku riwaayaad waxaa soo arooray acmaasha in la kor yeelo saas ugu dadaalaya marka isaga xadiidta iyo waxyaabahaas halkan uga hadla arrin kalena marka uu sheegay waxau yidhi meeshaan waa kan waajaaba الnawawiyu can kownihi lam yugfir min الsawmi fi اlmuxaram maca qowlihi ina afdal الsiyaami maa yaqacu fiihi biأnnahu yaxtamilu an yakuuna maa calima dalika ila fii aakhiri cumrihi wuxuu yidhi an yakuuna maa calima dalika inuunan ogaanin ila fii aakhiri cumrihi bisha muxaram inay ugu fadli badan tahay inuusan ogaanin ilaa fii aakhiri cumrihi falam yatamakan marka maunan makansanin min karati الsawmi fi اlmuxaram jawaabta labaad taas aw itafaqa lahu fiihi min alacdaari biالsafari wاlmaradi maala ma manacahu min karati sawmi fiihi ay fi lmuxaram waqad taqadama alkalaamu calaa qowlihi laa yamalu اllahu xataa tamalu labadaas macnaa imaamu nawowi meeshaa isaguna uu ka baraarujiyey ayb baabu maa yudkaru min sawmi الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam waifطaarihi nebiga waxaa la sheegaya nebiga soonkiisa iyo afurkiisa ah qال xdثna موسى بن إسmاعيiل qال xdثna أbو cawاnة عن أbي bشhri عن سacيid بن jubayr عن iبن cabاasi رadي الله عanهma qاal ma saama النabiyu slى الlه عlيه لي وsلم nebigu ma soomin شhهرan bilkaamilan wada jirto dhammaanteed qad weligii غayra ramaضaana ramaضaan aan ahayn wayasuumu waa soomi jiray nebiga xataa yaquula اlqaaئlu qofka yidhaahdaa intuu ka yidhaahdo laa wallaahi baan ku dhaartay laa yufdiru ma afura wayufdiru waa afuri jiray xataa yaquula alqaa'ilu qofka yidhaahdo intuu iska yidhaahdo laa wallaahi baan ku dhaartay laa yasuumu ma soomi doono yacni soonka waana badi jiray mararka qaarna afurkiisana waa badnaa qaala xadaanaa cabdulcaziiz bnu cabdillaahi qaala xadaanii moxamed bnu jacfar can xumaydin annahu samica anasan radia allahu canhu yaquul kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yufdiru min ashahri bisha inuu ka afuraayo xataa nadunna ilaa aan malayno anahu allaa yasuuma inuunan soomaynin minhu bisha xaggeeda aanu ka soomaynin wayasuumu waa soomaya xataa nadunna ilaa aan ka malayno allaa yufdira minhu shay-an waxba inuunan ka afurayninoo bisha ka mida ayb wa kaana laa tashaau wa kaana wuxuu ahaa shanigu laa tashaau inaadan doonaynin taraahu inaad aragto min alleyli habeenkii musalliyan isagoo tukanayo ilaa ra'aytahu waad arkaysaa walaa naa'iman isagoo hurdana inaadan doonaynin inaad aragto ilaa ra'aytahu waad arkaysa qaar marka isagoo haddaan rabto aan isagoon tukanaynin inaad aragtana waa arkaysay isagoo soo isagoon isagoo tukanaya inaad aragto haddaan rabtana waa arkaysay wa qaala sulaymaan can xumaydin inahu sa'la anasan fi sawm meeshaas kabacdi muxuu idin dhiga xa miyou dhiga xadaanii mxamedu qaala akhbaranaa abu khaalidin alaxmar qaala akhbaranaa xumaydun qaala sa'altu anasan radia allaahu canhu can siyaami الnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam faqaal maa kuntu ma aanan ahayn uxibu inaan jeclaha an araahu inaan arkayo min ashahri bisha saa'iman isagoo sooman ilaa ra'aytuhu waan arkayo walaa mufdiran isagoo afuran inaan arko ilaa ra'aytuhu waan arkayo walaa min alleyli qaa'iman ilaa ra'aytuhu waan arkayo walaa naa'iman isagoo hurdana inaan ma arkaynin inaan doono ilaa ra'aytuhu waan arkaya walaa masistu ma aanan taabanin khazatan xariir walaa xariiratan xariir ma aanan taabanin alyana ka jilaaci badan min kafi rasuuli illahi sal l slam nebiga calaa cashiisa walaa shamimtu ma aanan urinin miskatan wax la carabsado shamimtu afsax saas waa shamma weeyaan ficilka waa mudaacaf asalkiisu muxuu ka yimid shamima shamima waa facila yafcalu baa lagu keenaa soo maa sidaasuu sheegay shamima waa furfuray marka walaa shamimtu saasaan sharaxa uu ku sheegay waxaa kaloo iyadana marka uu tilmaamay shamamtu bilfatxi in laga dhigo shamamtu oo shama marka facalo ay tahay facalo marka mudaacafkeeda waa mutacadi kan mutacadi marka uu yahay maxay ku imaanaya marka wadumu cayna mucadaahu yashumu shama yashumu walaa shamimtu ma aanan carafsanin miskatan walaa cabiiratan zacfaraan ma aanan carafsanin adyaba ama diib laysku dharo laysku laysku dhex daray adyaba ka udeyg badan raa'ixatan xagga carafta min raa'ixati rasuuli lah sal slam nebiga caraftiisa macalushaahidka marka waxaa weeyaan nebigu soonkiisa iyo afurkiisa sida uu ahaa baabu xaqi dayfi martida xaqiisa cadayntiisiiba u baab yahay fi soomi soomka dhexdiisa ugu sugan yacnii soomka dhexdiisa ninka martiga ah xaqa uu leeyahay oo marti hadday kuu joogto iska sooman tahay adiga xaqii martida aawa martida in wax lala cunay rabtaa ilan qaala xadaanaa isxaaqu qaala akhbaranaa haaruun bnu ismaaciil qaala xadaanaa caliyun qaala xadaanaa yaxyaa qaala xadaanii abu salamata qaala xadaanii cabdullaahi bnu camri bni اlcaas radia allaahu canhu radia allaahu canhumaa qaal dakhala calaya rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalama ayb fadakara alxadiida ayuu sheegay yacnii ina lisawrika midka ku soo booqanayo calayka dushaada xaqan baa ugu sugan wa ina lisawjika xaaskaagana calayka dushaada xaqan bay ku leedahay faqultu waxaan idhi wamaa sawmu daawuud nebi daawuud soomkiisu muxuu ahaa qaala nisfu dahri zamanka barkiis yani maalin dhaaf ayuu u soomaayey ayuu u soomi jiray marka maalin dhaaf marka u soomayana sanadka kala barkiis waa inuu soomayo marka waina lisawrika calayka xaqan taasuu ka rabaa marka qofka adiga kusoo ziyaaranayo kusoo booqanayo zaa'irkaaga ah xaq buu leeyahay marka xaqaa waxaa soo gelayo inaad soonka sunnada aada u furi karto xaqaa marka waxaa soo gelaya soonka sunnada inaad u furi karto saad isaga wax ula cunto baabu xaqi اljismi fi الsawmi baabu bayaani xaqi اljismi jismiga xaqiisa caddayntiisii buu u baab yahay fi sawmi soomka dhexdiisa uu ku leeyahay ayb oo jirkaagana xaq buu kugu leeyahayo haddaad soomka ku mashaqoobaysid oo jirkaaga uu dhibaato gelaayo inaad marka iska daysid oodan badinin oo waxaad awoodi karta aad samayso qala xadaثna bnu muqaatil qaala akhbarana cabdullaahi qaala akhbarana alwsaaciyu qaala xadaanii yaxya bnu abi kahiir qال xdثnي أbو سلمة بن cبدالرحمن qال xdثnي cبداللahi بن cمر بن الcاaص رaضي الله عanهma qاal qاala lii رasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم rasuulku wuxuu igu yidhi yaa cabdاللahi cabdالlaahiyow alam أخbar miyaan la ii warramin oo la ii sheegin أnaka tasuumu inaad soomaysid adiga annahaara maalinkii وataquumu leyla habeenkiina aad taagan tahay miyaanan la ii sheegin maalintiina inaad sooman tahay habeen walbana salaad a u taaganta faqultu waxaan idhi balaa yaa rasuula allah inaadan inaan laguu sheegin iska daaya waa laguu sheego ama waan yeelaa saas qaala waxau yidhi falaa tafcal ha yeelin sum soon wa afdir afur wa qum istaag wanam seexo fa ina lijasadika jirkaaga calayka xaqan bow ayuu dushaada ku leeyahay xaq marka soonkiina waqti sii soon cibaadadii alla xaq ha yeesho jirkaagana xaq ha yeesho waina licaynika ishaadan calayka xaqan bay ku leedahay oo ishaada waqtina ha hurudo waqtina ha taagnaato hasoo jeedo waina lisawjika zawjkaagana calayka xaqan buu ku leeyahay korkaaga xaaskaaga waina lisawrika kan kusoo booqanayana calayka xaqan xaq ayaa dushaada uu ku leeyahay waina bixasbika waxaa kugu filani an tasuuma inaad soontid waa kulla shahrin bil kasto alaaata ayaamin bil kasta saddex maalmood inaad ka soontid ayb fa ina laka adiga bikulli xasanatin xasano kasto cashara amhaaliha toban laabkeed toban la mida ayaad helaysaa fa ina daalika kaagaasi siyaamu dahri weeyaan zamanka soomkiisa weeyaan kullihii dhammaantiisa haddii bishii soddon maalmood ay tahay saddex maalin a ka soomta adoo soddon beri soomeen la mid tahay waa nin marka zamankao dhanba soomay baad noqonaysaa fashadadtu waan adkeeyey fashudida calaya waa laygu adkeeyey anigana qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi innii ajidu quwatan karti iyo xoog ayaan aniga dareemayaan helaya qaala wuxuu yidhi fasum soom siyaama nabiyillaahi daawuud calayhi salaam nebi daawuud soomkiisoo kale soom walaa tasid calayhi kaasna ha ka badinin soomu daawuud waa maalin dhaaf maalin dhaaf ha ka badinin qultu waxaan idhi wamaa kaana siyaamu nabiyillaahi daawuud calayhi salaam nebi daawuud soomkiisu muxuu ahaa qaala nisfu dahri nisfa dahri yacni kaana nisfa dahriba waa zamanka nuskiisa fa kaana cabdullaahi cabdullaahi wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo bacdamaa kabira markuu weynaaday yaa laytanii shallayte eh qabiltu maxaan u aqbali waayo ruksata nabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga ruksadiisa yani rasuulka ruksadiisa maxaan u aqbali waaye oo markii dambe marka sidaan wuxuu yidhi markii uu daalay oo uu markii xoogaa uu waayeeloobay oo soonkii uu awoodi waayey tirada badnaa ayaa wuxuu samayn jiray maalmo ayuu intuu iska afuro si uu xoog u yeesho markaasuu soo qallay jiraa markaasu wuxuu diidi jiray shay uu nebiga rukso markii hore uu nebiga ku diiday oo meeshii ugu dambaysay ugu adkayd oo nebiga kula ka qaatay haddana inuu baajiyo meel cidlaa uga taga ayuu diidi jiray ayb qofkii marka inuu sidaas yeelo oo maxalushaahidka marka jismigu inuu xaq uu leeyahay soonka dhexdiisa oo isagana marka in la ilaaliyo ka kalena in la ilaaliyo marka wabilahi towfiiq